kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastooda caalamka nagala socotaan halkani waa shabakada wararka ee hawhanaag news oad ka dhegaysataan bartaanu internetka ku leenahay ee hawhanaag news dot com dhegeystayaal kusoo dhawaada waraysi gaar oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay guddoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka hewcid injineer axmed xirsi ducaale kaas oo ka warramay xaaladda uu haatan xisbigu ku jiro waktiga ay shaacinayaan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi iyo socdaal uu guddoomiyaha xisbigaasi ku tegay waddanka canada guddoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka hewcid injineer axmed xirsi ducaale oo ku sugan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee waddanka canada oo aan khadka telefonka ku waraystay ayaa su-aashii ugu horreysay ee aan weydiiyey waxay ahayd bal inuu ka warramo xaaladda siyaasadeed ee wakti xaadirkan uu ku sugan yahay xisbiga mucaaradka hewcid waxaana ku jawaabay aada baad umahadsan tahay cabdirasaaq wargeeska harwanaag imis aada iyo aad baad umahadsan tihiin lasoo xidhiidhkiina haddaan ka bixiyo xisbiga mucaaradka ee ucid cadaaladda iyo daryeelka ucid xaaladiisu aada iyo aad bay u fiican tahay wuxuu diyaar u yahay doorashada madaxtinimo ee ka dhici doonta saddex iyo tobanka novembar jamhuuriyadda somaliland musharaxiisu waa guddoomiyaha xisbiga injineer faysal cali xuseen xaaladda xisbigana aada iyo aad bay u wanaagsan tahay diyaargarow buu ku jiraa xaaladihii ugu dambeeyey
injineer axmed waxaa dhawaan lagu magacaabay guddoomiyaha kambeynka ee xisbiga mucaaradka ee ucid jagadaasi lagu magacaabay maxaa lagugu doortay jagada guddoomiyaha xisbiga ahna murashaxa xisbiga injineer faysal cali xuseen afar iyo tobankii may laba kun iyo toddobiyo toban ayuu ii magacaabay guddoomiyaha ololaha ee xisbiga mucaaradka ee ucid heer qaran wuxuu iigu doortay waxa weeye de horta waxaan ahay shaksi muwaadin oo reer somaliland ah waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ilaa iyo waktigii halgankii ilaa iyo maanta xogyaalka badan somaliland u ahayd maanta de aan nin weyn ahay oo mas-uuliyiinta reer somaliland ku jirana de waxaan waxa weye xaq aan leeyahay oo aanan hoggaanka iyo ummadda hoggaankeeda aan ka mid noqdo waa xaq aan leeyahay marka ugu horeysa marlabaadkana guddoomiyuhu sababta uu igu doortay isagaa garanaya aada iyo aad baan laakiin anigu ugaga mahad celinaya injineer axmed sidaan ognahay waxaad degan tahay waddanka canada magaalada edmonton ee gobolka alberta xilkan lagu magacaabayna wuxuu inta badan xidhi la leeyahay in qofka mas-uulka ee xilkaasi qabanaya uu waddanka gudihiisa ku sugnaado oo uu xilkaasi waddanka gudihiisa ka guto maadaamaad adigu waddankii ka maqan tahay sideebaad u gudan karaysaa xilkaa lagu magacaabay cabdirasaaq waad mahadsan tahay waxa weeye guddoomiyaha ololaha xisbiga ucid ama xisbiyada kaleba waxa weeye waa shaqo ballaaran waa shaqo gudaha inteeda badan ka socoto laakiin gudo iyo dibadba meel kasta oo reer somaliland joogaan looga baahan yahay aniguna aan deganaado waddanka canada laakiin iminka waan kusoo socdaa waddanka somaliland haddana muddo shan bilood laga joogo ayaan kasoo noqday xoggaal badan baan u ahay nin waddankana degan oo reerkiisuna waddanka u degan yahay war badanna ka haya ayaan ahay iminkana waxaan kusoo jeeda somaliland xilkaana waxaan aaminsanahay inaan gudan karo
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali wareer dhowaan wuxuu socdaal ku yimi magaalada edmonton ee gobolka alberta waddanka canada bal socdaalka guddoomiyihii idinku yimi muxuu daaranaa maxaad si faahfaahin ka bixin kartaa guddoomiyaha xisbiga ucid ahna murashaxa xisbiga injineer faysal cali xuseen afar iyo tobankii bishan aynu ku jiro julay ayuu kasoo degay eglinton international airport isagoo runtii siyaaro khaasa loogu yimi guddoomiyuhu safar marka hore wuxuu ugu soo baxay wadamada yurub muddo dheer oo ayaa ayuu wuxuu ku jiray hawlihii qaranka oo ay ka mid ahayd wadahadaladii d b o iyo magarasa arrinteedii wadahadaladii khaatumo iyo somaliland dhexdeeda la isugu keenayey dabeedna si xisbiga uu ugu waramo si aan u waraysano si uu madaxda xisbiga ee dibadaha uga kulmo iyo hawl shaqo ayuu usoo baxay sidaa darteed wuxuu soo gaadhay magaalada edmonton oo alberta ah waddankan wadamadan canada iyo u s north america laysku yidhaahdo halkaa ayuu warbixintii mas-uuliyiinta xisbiga ee qaaradan north america uu ku siiyey aada iyo aadna runtii shacabka reer somaliland dhammaantood iyo mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga u cidba aada iyo aad bay ugu farxeen una soo dhaweeyeen howlo shaqayna ahayd markuu xilkaa iyo shaqada iyo horeysiga iyo hawshaa gutayna guddoomiyuhu shalay wuxuu ku laabtay dalkii hooyo somaliland aada iyo aadna runtii waxaanu ugu faraxsannahay inuu nabadqab dalkii hooyo ugu dib dib ugu noqday guddoomiye waxaa jirta in magaalooyinka otowe iyo toronto ee waddanka canada ay ku nool yihiin jaaliyadaha ugu badan ee reer somaliland in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer faysal cali waraabe waktiguu waddanka canada yimi magaalooyinkaasi muu tegin maxaad u malaynaysaa inay sababtay inuu ka baaqdo inuu tago magaalooyinkaas si uu ula kulmo jaaliyadaha reer somaliland ee ku nool magaalooyinkaasi
guddoomiyuhu muu tegin waa sax toronto iyo ottawa midna gobolka ontario la yidhaahdo laakiin gobolka alberta sida aanu anagu ognahay oo dee aanu waddanka canada joogno wuxuu ka mid yahay gobolada north america shacabka reer somaliland uu faraha badan yahay way jirtay awalkii markii waddanka lasoo degay canada inay toronto iyo ottawa shacabka ugu badnaayeen laakiin gobolkan oo last fifteen yearskii ugu dambeeyey dadku aada u soo degeen oo ah gobolada canada gobolada ugu qanisan ka mid a jaaliyad ballaadhanna ay degan tahay ayaa go- guddoomiyuhu doorbiday inuu inuu waktiga yimaado isagoo dhowr jeero hore yimi gobolka ontario ee ay ka tirsan yihiin toronto iyo ottawa ay ka tirsan yihiin muddo badan oo siyaasadda intuu ku jiray uu imanayey howlo badanna uu ka qaban jiray laakiin waktigan iminka maadaama oo gobolkan uu yahay gobol aan mas-uuliyiinta reer somaliland heer kastay yihiinba aanay ku badnayn wuxuu noqday mas-uulkii ugu sarreeyey ee xil qaran haya ee gobolkan yimaada jaaliyadda somaliland ee gobolkan degan oo ah jaaliyad aada u ballaadhanna runtii aada iyo aad buu wax uga bedelay dareenkoodii imaasinka ee guddoomiye aadna waa ugu farxay guddoomiye dadka qaar baa u fasiranaya in taageerada xisbiga mucaaradka ucidi ay ku yar tahay magaalooyinka ottawa iyo toronto sababtaa darteedna uu guddoomiyaha xisbiga ucid uga baaqday inuu safar ku tago aragtidaasi maxaad kaga jawaabaysaa taa waxba kama jiraan cabdirasaaq walaal xisbiga mucaaradka ee ucid taageero ballaadhan oo taageero ee shacaba oo magaranaysaa aas-aaskeedu uu magaranaysaa shacabka somaliland meel kasta ay joogaan uu kasoo burqado ayuu maanta leeyahay shacabka reer somaliland hadduu otowo degan yahay iyo hadduu maraykan degan yahay iyo hadduu gobolada kale ee canada degan yahayba aada iyo aad buu taageero ugu leeyahay xisbiga ucid arrintaan waxba kama jiraan waktigaa u cidhiiri ahaa oo maalmahoo yaraa oo ku yaraa runtii guddoomiyaha aada iyo aad hawl qaranna u tiilay dalkii ayaa sababtaasa keentay inuu ku ekaado gobolkan alberta wixii warana north america reer north america mas-uuliyiinta xisbiga iyo shacabka reer somaliland u baahan yihiinna uu halkan kaga qayb qaato dabeedna uu dib uga laabto taageerayaasha xisbiga oo cideeda sheegtay inay ku sugan yihiin magaalooyinka toronto iyo ottawa in sidaas idinkuba warbixinta laydin siiyey iyaguna waxay xaq u leeyihiin in ay warbixintaas heshaan mid lamida ay helaan oo ta xisbiga iyo ta guud ee waddankaaba goormaad markaa doonaysaan guddoomiyaha xisbiga oo cidin magaalooyinkaa tago
waxa weeya walaal wadamadan north america ama canada iyo maraykan waa wadamo aada u ballaadhan afar saac iyo bar baa diyaaradda u kala socotaa magaalada toronto iyo magaalada edmonton aan degannahay waa wadan la odhan karo waa qaarad qaarad inta udhexaysa buu mararka qaar matala marka ma aha macnaheedu in magaalo kasta marka uu nin guddoomiyaha ama uu ninka magaranaysa madaxweyneha u sharaxani markuu waddan yimaado inuu magaalo kasta waddankaa kamida inuu tago muhim aha laakiin fariintu way gaadhay iminkana mas-uuliyiinta kale ee xisbiga ucid anytime way tegi karaan welina doorashadeeni waxbaa ka hadhay haddii uu guddoomiyuhu wakti helona mar labaad uu kusoo laaban doonaa haddii waktiga uu saamaxo laakiin shacabka reer somaliland wuu wuu wuu ka wada dherigsan yahay ziyaaradii guddoomiyuhu ku yimi north america guddoomiye waxaa jirta in xisbiga mucaaradka cud muddooyinkii ugu dambeeyey hadday noqoto kaar qaybintii iyo hadday noqoto hawlihii iyo xisbiyada kaleba ay qabsanayeen inuu ka gaabiyey waxaa jirta in dhawaanahan gaabis laga dareemayay xisbiga mucaaradka cud iyadoo ay soo dhowdahay doorashadii madaxtooyaduna maxaad u malaynaysaa in gaabiskaasi uu keenay
cabdirasaaq walaal gaabis ma jiro waxa weeye waad ogtahay ololihii doorashada weli ma bilaabmin muddo bil abaa ka hadhay maanta waxaa lagu jiraa kaar qaadashadii gobolada labadii gobol ee togdheer iyo murad sheex ayaa soo dhammaanaya labadii gobol ee ugu dambeeyey oo sanaag iyo soola baa la gelayaa dhowaan arrintaasu may gaadhin waktigii ololaha la bilaabi lahaa nimanka bilaabayna waxaan u aragnaa inay yihiin mahmaadii soomaalidu ay odhan jirtay deerada ta ugu itaalka daran ayaa ugu hor cararta arrintaas baan u aragnaa nimanka maanta ololaha sii bilaabay waa niman aan shacbiyeed ka haysan ama magaranaysa kalsooni ku qabin shacabka reer somaliland nimanka maanta ololaha sii bilaabay xisbiga u cidna maalinta ololu bilaabmo diyaar buu yahay inuu ololaha galo guddomiye waxaa jirta in xisbiga mucaaradka ucideed adigoo ka tirsan tahay marka laga tago faysal caliwaraabe iyo xubnaha tiro kooban oo wehelinaya in aanay ka muuqan siyaasiyiin miisaanle oo xisbiga mucaaradka ucid cod u keeni kara islamarkaana miisaan siyaasadeed kusoo kordhin kara inta badan siyaasiyiintu waxay ku kala biiraan labada xisbi ee kulmiye iyo wadani idinka afkaartiina maxaa idinka hortaagan inaad siyaasiyiinta miisaanka le xisbiga waxuu soo kordhinaya aada ku qancisaan aragtidiina waxaweeye walaal horta xisbiga ucid waa xisbi dhisan waa xisbi qaran siyaasiyiintiisa iyo mas-uuliyiintiisaba leh haddaad ujeedo miisaanka aada ujeedo niman siyaasiyiin oo dawladihii isla soo maray xilka hayn jiray oo xilkii intay ka tageen xil labaad doonaya hadday ay tahay ujeedadu sidaabaa ku biira labada xisbiga kale annagu xisbiga ucid haddaanu nahay siyaasiyiintayada iyo mas-uuliyiintayada waa leenahay xisbiguna waa waa noo dhan yahay shacabka reer somalilandna kuwooda siyaasadda harugu jiray iyo kuwooda hadda siyaasadda kusoo biiraya labaduba xisbiga ucid taageero badan buu ka haystaa mas-uuliyiin sare oo oo runtii shacabka reer somaliland ku culus oo ka haysta taageero badanna uu leeyahay xisbiga ucid maadaama lagu magacaabay guddoomiyaha kambaynka xisbiga mucaaradka ucid dabcan waxaa loo baahan yahay inaad kambayn weyn u qaado musharaxiinta xisbiga mucaaradka ee u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid ilaa alan musharaxii madaxweyne ku-xigeenka u doortay goormaad keenaysaan ood shaacinaysaan musharaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbigiina waxaan keenaynaa bishan august insha allah inagu soo aadan ayaamaha ka hadhay waana noo calaamadsan yahay waana arrintaas way dhamaatay gobolku kasoo jeedaa musharaxa idin calaamadsanay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali xuseen had iyo jeer wuxuu bedelaa waa nin wuxuu ikhtiraacaa systemka siyaasadeed ee somaliland siduu u ikhtiraacay ama u bilaabay xisbiyada in la sameeyo waktigii xisbiyada la sameynaya fekerkaa uu dalka u keenayba dabeedna wuxuu bedelay sidii hore dhisaynku xukuumadihii ay ahaan jireen gobolada galbeedka inay noqdaan mar walba madaxweyne ku-xigeenku wuxuuna ku ballan qaado shacabka reer somaliland oo dhan u sheegay inuu gobolada bariga kasoo xulanayo madaxweyne ku-xigeenka sanadkan halkaasuna ka imanaya insha allahu tacaala musharaxa idin calaamidsan magaciisa ma noo sheegi kartaa wuu soo socdaa walaal ayaamaha soo socda buu lagu dhawaaqaya umana baahnin iminka inaynu kasii horracno gudoomiye waxaa jirta in muddo badan xisbiga mucaaradka ucid uu soo maray isqabqabsi iyo khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay mas-uuliyiin ka tirsanaan jira xisbigaasi waxa ugu dambeeyey khilaafkii ay ku kala tegeen jamaal ali xuseen oo waktigaas ahaa musharax madaxweynaha ee xisbiga ucid iyo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal caliwaraabe sidee ayaad u arkaysay khilaafka ka dhex taagan mas-uuliyiintaasi khilaafkaas walaal wuxuu ahaa khilaaf sharci oo xisbiga dhexdiisa ah dee sharcigii baana lagu kala baxay ninkii sharciga soo reebaana soo haray waxaan baaq nabadeed u dirayaa dhammaan beelaha gobolka sanaag gaar ahaan degmada daraweyne dagaalku ku dhex maray beelahaasoo walaala ah waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo dagaalkaasu waa kugu dhimay oo kaa dhimay dagaalka maxaan ku idhahdaa faa'iida uguma jirto beel iyo qarantoona jamhuuriyadda somalilan iyo dowladdana iyo ciidamada qaranka waxaan leeyahay arrintaas si dhabaha loo galo dagaalka waa in la joojiyo sida ugu dhaqsaa badan ayaana ku baaqayna intaa dhegeystayaal waxaynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ah ee aanu la yeelanay guddoomiyaha ololaha xisbiga mucaaridka wicdi injineer axmed xirsi ducaale kaas oo ka warramay uu diyaargarowga uu xisbigu ku jiro kaas oo ka warramay diyaargarowga uu xisbigu ugu jiro doorashada madaxtooyada somalilan waraysigan mid lamid a intaa ku kulmi doono waa anigoo cabdirasaaq good nuur iyo dhammaan baakhiyaarta radio harnaago idinkaga tegaya sidaasi nabadgelyo
har wanaag har wanaag har wanaag news dot com har wanaag har wanaag har wanaag news dot com